laawiyiintii cutubka toddobaad oo kanuna waa sharciga ku saabsan qurbaanka xadgudubka kaasu waa kan ugu wada quduusan meesha qurbaanka la gubo lagu gowraco waa in qurbaanka xadgudubkana lagu gowracaa oo dhiiggiisana waa inuu ku dul rusheeyaa hareeraha meesha allabariga oo isagu waa inuu bixiyaa baruurta taasoo ah badhida iyo xaydha gudaha ku duuban iyo labada keliyood iyo xaydha ku dultaal oo xanjaadka u dhow iyo xuubka beerka ku dul yaal waa inuu keliyaha la qaadaa oo wadaadku waa inuu meesha allabariga ugu dulgubaa qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo waayo kaasu waa qurbaankii xadgudubka oo wadaaddada intooda laboodka oo dhammo waa inay wax ka cunaan oo waa in lagu cunaa meel quduusa waayo kaasu waa kan ugu wada quduusan oo qurbaanka xadgudubku waa sidii qurbaanka dembiga oo kale oo iyagu isku sharci ayay leeyihiin oo wadaadkii kafaara gudka ku sameeyaa ha lahaado oo wadaadkii qof qurbaan la gubo u bixiya ha iska qaata haragga qurbaanka la gubo oo uu bixiyey oo qurbaan kasta oo hanuun ah oo foorno lagu dubo iyo wax alla wixii birdaawo ama digsi lagu sameeyo waxaa iskale wadaadka bixiya oo qurbaan kasta oo hanuun ah oo saliid lagu daray amase engeg ah waa inay wiilasha haaruun oo dhammu lahaadaan oo sidii mid u cuno kan kalena ha u cuno oo kanuna waa sharciga ku saabsan allabariga qurbaanada nabaadiinada ah oo rabbiga loo bixiyo oo hadduu mahadnaqid aawadeed u bixinayo waa inuu allabariga mahadnaqidda la bixiyaa moofo aan qamiir lahayn oo saliid lagu daray iyo canjeero aan qamiir lahayn oo saliiddu marsan tahay iyo moofo saliid lagu daray oo bur la qooyey laga sameeyey kibis khamiir leh waa inuu la bixiyaa qurbaankiisa iyo allabariga qurbaanadiisa nabaadiinada ah mahadnaqid aawadeed oo qurbaan kastana waa inuu ka bixiyaa xabbad ah qurbaanka sare loo qaado oo rabbiga loo bixiyo oo waxaa iska lahaanaya wadaadka saysaydhah dhiigga qurbaanada nabaadiinada oo hilibka allabarigiisa qurbaanadiisa nabaadiinada ah oo uu mahadnaqidda u bixiyo waa in dhammaantiis la cunaa maalinta uu qurbaankiisa bixiyo oo waa inuusan waxba ka gaadhsiin tan iyo subaxda dambe laakiinse haddii allabariga qurbaankiisu uu yahay nidar amase qurbaan uu ikhtiyaar u bixiyo waa in la cunaa maalinta u bixiya allabarigiisa oo wixii ka hadhana maalinta ku xigta ha la cuno laakiinse hilibka allabariga wixii ka hadha oo maalinta saddexaad gaadha waa in dab lagu gubaa oo haddii hilibka allabarigiisa qurbaanada nabaadiinada ah la cuno maalinta saddexaad markaas la aqbali maayo oo kii bixiyeyna loo xisaabi maayo laakiin taasu waxay ahaan doontaa karaahiyo oo qofkii cunaana isagaa dembigiisa qaadanaya oo hilibkii taabta wax nijaas ahna waa inaan la cunin waase in dab lagu gubaa oo hilibkana qof kasta oo daahir ahu waxa ka cuno laakiinse hilibka allabariga qurbaanada nabaadiinada ah oo rabbigu iska leeyahay qofkii cuno isagoo nijaastiisii ku taal waa in dadkiisii laga gooyaa oo qof hadduu taabto wax nijaaso ah hadday tahay qof nijaastiis ama bahal nijaas ah amase karaahiyo nijaas ah oo uu wax ka cuno hilibka allabariga qurbaanada nabaadiinada ah oo rabbigu iska leeyahay qofkaas waa in dadkiisa laga gooyaa markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer binu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa idinku waa inaydan cunin baruur lo'aad ama mid idaad amase mid riyood oo neefkii iska dhinta baruurtiisa iyo neefkii dugaaggu bakhtiisto baruurtiisa toona waa inaydan sinaba u cunin laakiinse siyaalo kale waa loogu isticmaali karaa waayo qofkii cuna baruurtii neefka dadku u bixiyo qurbaan dab loogu sameeyo rabbiga qofka kaas cuna waa in dadkiisa laga gooyaa oo waa inaydan degmooyinkiinna oo dhan ku dhex cunin dhiig cayn kasta ha ahaadee hadduu yahay mid haad ama mid xayawaantoona ku kasta ha ahaadee qofkii dhiig cuna waa in dadkiisa laga gooyaa markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer binu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa kii rabbiga u bixiya alla berigiisa qurbaannada nabaadinada ah waa inuu rabbiga qurbaankiisa uga keenaa allabariga qurbaannadiisa nabaadinada ah waa inuu gacmihiisa ku keenaa qurbaannada rabbiga oo dabka lagu sameeyo waa inuu keenaa baruurta iyo sakaarka in sakaarka rabbiga hortiisa lagu ruxruxo sidii qurbaanka la ruxruxo oo wadaadku waa inuu baruurta ku dulgubaa meesha allabariga laakiinse sakaarka waxaa iska leh haaruun iyo wiilashiisa oo allabariga ah qurbaannadiinna nabaadiinnada waxaad ka soo bixisaan bowdada midig oo waa inaad wadaadka siisaan ha ahaatee qurbaan sare loo qaado kii reer haaruun ka mid ah oo bixiya dhiigga qurbaannada nabaadiinnada iyo baruurta ayaa qayb ahaan u leh bowdada midig waayo anigu reer binu israa'iil ayaan allabariga ah qurbaannadooda nabaadiinnada kala baxay sakaarka la ruxruxo iyo bowdada sare loo qaado oo waxaan reer binu israa'iil amar kaga siiyey wadaadka haaruun iyo wiilashiisa weligoodba taasu waa qaybtii subkidda oo haaruun iyo qaybtii subkidda oo wiilashiisa oo la kala baxayo qurbaannada rabbiga oo dabka lagu sameeyo maalintii iyaga loo keenay rabbiga inay isaga uga adeegaan jagada wadaadnimada kuwaasoo maalintii la subkay uu rabbigu amray in reer binu israa'iil iyaga siiyaan oo taasna ab ka ab baa loo amray haddaba kan waa sharciga ku saabsan qurbaanka la gubo iyo qurbaanka hadhuudhka iyo qurbaanka dembiga iyo qurbaanka xadgudubka iyo kan quduuska dhigidda iyo kan allabariga qurbaannada nabaadiinada ah ee uu rabbigu muuse kaga amray buur siinaay maalintii uu reer binu israa'iil ku amray inay rabbiga u bixiyaan qurbaannadooda iyagoo jooga cidladii siinaay